madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa markii ugu horreysay ka sheegay goob la iskugu yimid maalintii shalay inay jirto tabasho dhanka awood qaybsiga ah oo muddo badan jirtay oo ay shacabka reer awdalka qabeen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray somalilan ee isaguna saddex iyo tobanka sano uu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa hawsha laga wada hadlay ee buurama taalla maasha allah unbaa la waday anisag wagartiibaa maanta wadaa wagarti soomaalidu waxay tahdaa haddaan run laysku sheegin run laysku hogi maayo waxaan leeay reer booramo shalayna waana dhigeen haddaad wax tabanaysaan dee haduuminina magaaladiinne gar baa yaa ka muuqata wadahadal baa ka muuqda wixii aan tabanayna ee maqan anigaa hoggaankii ree awdala anaa qirsan inay ree awdal wax ka maqan yihiin oy somalilan xagratay anaa qirsan xukuumaddii hore markay soddonka oday ay u yimaadeen ilaa caafimaadka u daayay axmed maxamed maxamuud siiraan iyo madaxweynihii hore waa ka ay hor joogay isaga intii kale maanta maqlaysabe waxaan madaxweyne waxaan ku idhi waxay ku hadleen waa xaq waa wax ka dhiman dee u buuxi baa ku xukuumaddii wakhtigaasi waxay howl ka qaban karaysay way ka qabatay ta maanta joogta ee muuse bixin ka midkahay hagartii weli iyo dhinaashihii weli way qabtaan ree awdal way qabaan weli way qabaan ree awdal waxaana way ka dhiman yihiin sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici ayaa u soo jeediyey dhallinyarada magaalada boorame ee gobolka awdal inaanay ku dhaqaaqin tallaabooyin ay ku waxyeelaynayaan nabadgelyada iyo ammaanka magaalada iyo gobolka wuxuuna qiray inay jirto tabashada iyo waxqabad la-aan ka jirta xagga mashaariicaha oo aanay reer awdal ka helin miisaaniyadda dowladdu u qorshaysay mashaariicaha hadalkan ayaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan ka jeediyey carwada shaqa abuurka ee maalintii shalay furitaankeeda uu yimid maanta xisbiga kulmiye ee saddexiyo toban sana madaxweyne ku-xigahay waa xisbiga horumarka iyo maarta dalka dhismaha u badan geliya laakiinse hawshaasi ree awdal way ka qatan yihiin laba jeer bay ree awdal qatan yihiin xukuumaddoodii siddeedda sano jirtay ee daayarayaarakahin ee uu madaxweyneha ka ahaa xishood buu ku dilayoo wuu qadiyo waxba ma siina xukuumadii cusbaan ka mid ahay reer somaliland ee kulmiyana waxaan leehayn oo ree awdal way hagradeen waxaase lehay reer buura waxaan leehay dhallinyarta adeerka iyo aabbaha u ahay waan waa idinla qabnaa waxa dhiman somalilandna inay run isku sheegto ayaa qurux badan inaad beenbeen iyo isku munaafaqadeen oo isku guuloodeena maaha waxa dhiman waa la ogyahay laakiinse haynaga duminina aqalkeenna haynaga dumininoo waxa dhiman darteed inta ilaahayna siiyey inta idinku aad maarata kasbateen horta reeada wa lagu haleeya nii sheegaya waxa loo hagrada lagu haleeyey waa meeshii ugu degaanasho badnaydoo hay-adaha caalamiga lagu haleeyey kuwaas waxba qabtaan baa layidhi waxaa le waxa iskuul jira waxaa le waxa caafimaad jira waxaa le waxa biyo jira waxa u qabtay hay-ada caalamiga qabtay barjadka qaranka somalilan waxaa le waxay ka heshaa waa wax yar oo fara ku tirisa ree awdalow maydaan heline laakiinse ilaahay baa dhankaa inaga cawidayoo roobkiina waa idinkaa ka roob badan waad ka dhibco badan tihiin haddaba ha iska daadilin dhibcadaase wixii naga dhimanaa inagoo wada jiri baana ayanu ku ayanu doonaynaayoo anu waxaan leeyahay waan xisaabtamayna
hadalka madaxweyne ku-xigeenka ayaa noqonaya dhaliishii ugu horreysay ee uu ku dhaliilo xukuumadda uu ka tirsan yahay hadalladan oo aan hore looga baran madaxweyne ku-xigeenku inuu ka sheego kulannada waxaanay ku soo beegantay xilli maalmihii u dambeeyey ay gobolka awdal ka dhaceen dil askari ku dilay taliyihiisii magaalada lowyacaddo iyo rabshado dad ku dhaawacmeen qaar kalena ciidamada ammaanka ee gobolka awdal u soo xidhxidheen magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama